Hello, ku soo dhawaad xaruntiisa.
Walaal een hayla yaabin waa waa horlihida waxa ku Dib ma la walaalo waa caadi. Dib ma jiro.
een kolka qoro intaas een tiro maxaan ku xijisiyaa laba aan qoro haddana een tiro maxaan ku xijisiyaa
Een maxay een language-ka ah af Soomaali soomuna ku siinin. Soomuna ku Ah.
soo dhigin af la- la- lambar laba oo af Soomaali aad dooratay.
ah lamba Soomaali bii soo dhigay Haye lambar labaad ku dhiftay markaa.
ah
Sax ee, wuxuu ku leeyahay ku soo dhawow iisaal. Magacaago saddexan ayuu kuu sheegayaa geli lambarka sirta abuu ku leeyahay soo maha.
waan geliyey haddana
Sax haye haddana muxuu ku soo dhigay?
markii dambe waxaan fahmi waay waxa uu yahay markii dambe waan fahmi waay
Okay, haddana wuxuu ku leeyahay ku soo dhawow iisahal magacaago saddexan lacag dir lacag kala bax waa haddii aa- horta u kaadi walaal aan kuu sheegaraya akoonka inuu kuu furan yahay in kale maamaad furatay
ee gam waa furtay iminkadan ah ayuuna khadka ku jiro waa ku sheegaranaya inuu ku- kuu shaqaynayo laakiin iyo lix toban lixdan iyo toddoba cali maxamed cabdi soo maha ah uu kuu furan yahay walaal een ee, waxaad samaysaa ku noqo luuqadda luuqadaada waa afkaaga hooyood ka hadlaysa ma ogtahay ah marka luuqadda laga yaabaa inay malaha kaa khaldantay luuqadda af soomaali ku celi applica ama applicationka la soo deg application
ee Appli- eh, smartphone haddii iyo reebaadiya anahay mobilkaaga ma aqaana waxaas oo dhan oo wadaad reebaadiya aan ahay dhib male dhib male waa caadi mobilkaagu ma- eh, maxay ma- ka- mid yarba mise waa mid weyn waa ku yar ku yarba haye Ah.
dhib ma lahan ee, kan un ku celi xidig lix toddoba lix markaad qaraacdo waa inuu kuu soo qoraa ah, luuqadda aad ku hadlayso la- marka af Labaan gelin.
soomaali baad labaad gelisa soo maaha ah wuxuu ku leeyahay magacaaga oo saddexan ayuu ku- kusoo dhawow ii sahal buu ku leeyahay intaa muu kuusoo qorayaa haye
muu kuusoo qoray ah geli anoo intaan kula hadlayo
adoo ila hadlayaan ku intayaa soo ma haa ku day haa kusoo dhawow ii sahal magacaaga oo saddexan cali maxamed cabdi geli lambarka sirta ah waa inuu kuusoo qoro